بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد waxaa casharkeennu maanta uu ka bilaabmayaa addarsu alwal casharka ugu horeeya addarsu alawal casharka koobaad waa shan iyo toban cashar wuxuu ka koobaya kitaabku shan iyo toban cashar amba dersi oo kookooban casharada qaarkoodna duruus kale ayaa markaas oo farci ah ayaa kasii farcamaysa laakiin guud ahaan marka la fiirinayo waa shan iyo toban cashar casharka ugu horeeya wuxuu ka warramayaa tacriifu musطalax alxadiid qeexitaanka la qeexayo cilmiga musطalax alxadiid waxa uu yahay cilmigan aanu baranayo wa mawduucuhu cilmigu waxa uu ka warramo ee uu ku saabsan yahay wa faa'iidatuhu faa'iidada uu leeyahay cilmigan barashadiisu wa waadicuhu cidda dejisay ee ugu horraysay ee cilmiguna xag horta marka marka ugu horraysa cilmi amba fan barashadiisa la bilaabayo waxaa ugu horeeya in cilmiga la dhiganayo muqadimaat awaliya aw tacriifiya inuu qofku ka haysto oo intuuna bal horta cilmiga masaaishii uu koobsaday ee ku saabsanaa si toosan uuna u gudagelin bal horta inuu fahmo markaas cilmigan uu baranaya waxa uu yahay waxa uu ka warramayo faa'iidada ay leedahay barashada cilmigaa la baranayo ciddii ugu horraysay cilmiga dejisay amaba ka hadashay markaas waa isbarasho ayaa ka dhiganta muqadimaadkaas qofku cilmigii ka hor intuuna gudagelin inuu sii barto oo wuxuu ka warramayo aqoon iyo macrifo u yeesho waayo waxaa laga yaaba haduuna qofku taa garanahayn in kitaabkiiba wuxuu ka warramaya mooyaane wax kale qofku ka raadiye oo haddii kitaab mustalaxa ka warramaya masale caqiida aad ka raadiso oo taa bal masalada caqiidada ka eego dee waxaa noqonaysa qof maad masaladii meeshii loo raadinaya meelaan hayn aan ka fiirinay sidaa awgeed ayaa culamo badanaa funuunta waxay ku bilaabaan muqadimaadkaas maad cilmiga la dhiganayo lagu tacriifinayo oo qofka lagu sii baraayo tacriifu mustalax alxadiis waa masalada koowaad casharku ku saabsan yahay qeexitaanka la qeexayo mustalax alxadiis masalada labaadna waa maxay mawduucuhu waa waxa uu ka warramo cilmigan uu ka sheekeynaya amba ku saabsan yahay masalada saddexaadna waxa wey faa'iidatuhu cilmigan barashada la baranaayo faa'iidada laga gaarayo amba midhaha laga goosanayo masalada afraadna waxa wey waadicuhu cilmigan ciddii dejisay wey markaas afartaa masalo sida u kala horeeyaan ayaa mid kasta markaas aanu u dhigan doonaa masaa'il kale oo iyakuna ku dhex jira cashirkan ayaa jira oo inoo iman doono tacriifu mustalax alxadiis cilmi kasta amba fan kasta wuxuu leeyahy magac marka maadadan amba fankan oo dhiganayno magaca caamka waxa weeye mustalaxu alxadiis magacaasay leedahay mustalaxu alxadiis mararka qaarkoodna isagaa lasoo gaabeysaa la ydhaha cilmu almustalax amba almustalax waxaa looga socdaa yani mustalax alxadiid magacyaa kalena way leedahay magacyada kale waxaa ka mid a usuulu alxadiid baa ka mid a usuulu alxadiid waxaa ka mid a culuum alxadiid amba cilmu alxadiid culuumu alxadiid amba cilmu alxadiid waxaa ka mid a qawaacid alxadiid qawaacid alxadiid waxaa ka mid a qawaaniinu alriwaaya qawaaniinu alriwaaya magacyada ka mid a cilmu lxadiisi diraayati cilmu lxadiisi diraaya marka magacyadaas oo dhan isku waxbay sheegayaan oo cilmigan aan dhiganayno ayuunbaa culammadu magacyo kala duwan ay u isticmaalaan amba ay u adeegsadaan kutubta cilmigan laga qoray qaarkood waxay xambaarsan yihiin magaca mustalax alxadiis qaarkood waxay xambaarsan yihiin magaca culuum alxadiis qaarkood waxay xambaarsan yihiin magaca usuul alxadiis amba usuul riwaaya qaarkood waxay xambaarsan yihiin qawaaniin riwaaya qaarba magac bay markaas xambaarsan yihiin oo dusha guud lagaga qoro laakiin dhammaan isku wuxuun bay wada sheegayaan waxayna ka warramayaan cilmiga ها علمك مصطلح أي كورهمي علمك مصطلح هدوم حوي مصطلح الحديث له أبوحة ترى أصول الحديث أبوحة ترى أصول الرواية قوانين الرواية مقعد دوتو مقعدها كم ده استعمال الله محي علمك حقيقة ديسو بقي حتان كيسو محوي تعريفه واقع حتانك علمك مصطلحه ee kitaabku uu ku saabsan yahay la qeexaayo ee la tacriifinaayo kelmaddan mustalax marka luuqa ahaan laga warramayo af carabi ahaan marka laga warramayo waxaa laga soo qaatay min alistilaax istilaaxna waxa weeye markaas heshiis weey wixii lagu wada heshiiyo ayaa la odhanaya oo maadada markaas saluxa iyo saadka iyo laamka iyo xada ayaa waxaa lagu siyaadiyey markaas hamse iyo ta ayaa lagu siyaadiyey calaa wasni iftacala ayaa lagu keenay istalaxa ayay ahayd dabeetana markaas taadii ayaa da loo rogay iyadoo qaacidada markaas sarfiga ee macruufkaa lagu dhaqmayo dabeetana istalaxa ayaa noqotay masterkii iyo waxyaabaha ka farcayna waa lamid waa istilaax marka asalka kelmadda markaa sideeda loo eego istilaax waa heshiis mustalax waa wax lagu heshiiyo la isku afkarta waxay culimmada qaarkood istilaaxa ku tacriifiyaan اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص وإن اسكوا فقدوا طائفة قاري أرهن اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص كوح قاري وين كوه شيسو أما يسكوا أفكرته أما يسكوا فقدوا أرهن قاري marka istilaaxaadku marka sidaa laga fiiriyo istilaaxaad amba eera bixin waa ay badan yihiin fanni kastana istilaaxaad buu leeyahy sida ogeed cilmi kasta markaad diganaysaan waxaad ku arkaysaa wa tacriifu istilaax tacriifka shaygaa laga warramaya la odhanayaa istilaaxa sida culammada fankaas u yaqaana likulli fan wa liahli kulli fan istilaaxaat ahli fan kasta amba cilmi kastoo la dhiganayo istilaaxaad bay leeyihin waana mihim markaas qofku markuu cilmiga baranayo fan kasta culammadaas istilaaxaadka iyo erebixinta ay leeyihiin in macrifo iyo aqoon uu yeesho soo u fahmo haddaba halkan musطalaxulxadiis marka la yidhi waa erebixin gaar ah oo waxa weeye erebixin amba istilaaxa ay ku heshiiyeen culammada ahlulxadiiska ee cilmiga xadiiska ku howlan ee waxa weeye ka shaqeeya inta badan kelmadda mustalax soonu soo sheegay marka la isticmaalo mustalax amba cilmu istilaax marka la idhaahdo waxa uu ku dhacaa cilmigan markaasaanu dhiganay laakiin asalka kelmadda waa inaad fahamsanaato in macnaheedu unan cilmigan dee gaar ku ahay oo wax kastoo lagu heshiiyo koox gaari isku waafaqaanba waxa la odhan waa mustalax amba waa istilaax baa la odhanaya لكن مركا علم المصطلح لا يرى بمصطلح الحديث مركا اللي هي واصطلاح خاصة لقوه هم وأن اصطلاح أئمة أهل الحديث علماء الحديث علم الحديث كوها ولا مركات كش غيري مركا محن نقول هذا تعريف يقي حتاج علم مصطلح واحد هو علم بقواعد يعرف بها أحوال الراوي والمروي من ناحية القبول والرد هو علم بقواعد يعرف بها أحوال الراوي والمروي من ناحية القبول والرد وكان تعريف كعلم كمصطلح تعريف أيام مركز علوم كنت تعريفيان لكن تعريفته هو ناكسن هو كوكوبا حقيقة علم كمصطلح حقيقة هي عضيرة وكاس معنى يسرى محونا قرية وعلم حيرر يا قواعد له حيرر كاس يا قواعد داس أو الله قبرته أنبا كبرية أحواشا iyo tilmaanta qofka wax soo warinaya ee wax soo warinaya amba soo tabinaya iyo xadiiska soo guurinaya iyo xadiiska la soo guurinayo ee la soo warinaya lafahantiisa xagga marka laga fiiriyo aqbalitaanka iyo radinta oo aqbalitaan la-aanto inaan la aqbalayn marka waxaa le huwa cilmun waa cilmi biqawaacid cilmigaasu markaas qawaacid iyo xeerar leh وعلم الأصول هي قواعد أيولية أصل أن بقاعدة أصول هي قواعد ولا بكل المدود ويسكب على دون وحال الله استعمالا يعني أرهن كقول أو حياوة بدن خد دبق ميا أن بأرهن مفر بدن وجزئيات أي هوس منيا وقاعدة أن بأصل waxaa looga sodaa waa xeer amba qaanuun waxa wey waa arrin guud arrinkaa guud dhammaan jus-iyaadkiisa amba waxyaabaha hoos imanaya oo dhan ayuu ku dabaqmay oo lagu fulinay marka waxa leeya cilmigan wuxuu leeyahay xeeran qawaacid iyo usuul buu leeyahy علم كستارة وحو ليها حيارة هي قواعد ليه وحانا مركز أرضي بلغبها هي إنه علم كستارة ونقانا هي حيارة كيسي قواعد سوبرت سيداو كده بعض العلماء وحيدها من حرم الوصول حرم الوصول قفك لغا منعيو لغا قضيو علمك حيارة كيسي قواعد سوبرت qofkaas waxaa laga manciyaa laysoo hortaagaa gaaritaanka cilmigaa u gaari man xurima alusuul xurima alwusuul yacni taas maxay culimmadu uga socdaa in cilmiga qofka uu baranayo xeerarkiisa iyo qawaacidda guud uu ku dadaalo waayo masaa-isha jus-iyaadka ah mas'ale mas'alo cilmiga marka loo eego lama koobi karo laakiin markuu qofku cilmiga xeerarkiisa guud u haysto masale kasta oo la xidhiidha oo ku timaada dee qaacidadii asalkii uu haystay ayuu celinay sidoogeed waxaad garanaysaan yacni shareecada islaamka ama qur-aanka kariimka masaa-isha caddaynteeda laba qaab ayaa markaas uga caddaysa wax kasta ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka uu nagu cadday waxaan markaas quraanku cadeeyna sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa waxay markaas lagu cadeeyay laakiin cadeyntaas midna waa min dariiq waxay markaas at-tansiis wa at-takhsiis in shay si gaar ah loo sheego oo la fahantiisi markaas la cadeeyo xukunka uu leeyahay midna waa in shaygi markaas la cadeeyo qawaacidda guud oo si caam ah oo guud markaas loo sheego dadana shaygi markaas si guud loo sheegay مسألة كستوى فرع وتبادة ده ولو علمي يبقى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلال وقاعدة عام كلية وقاعدة عام وجود وحسوق ذا قال يا حكمك بدعة كستا أو دينة الإسلام كالله صوت تيري أو لليمان وقت الله وقت كسهل لليمان كل بدعة ضلال يعني الزمان معين ما كان شيء كستوى بدعة oo diinta islaamka waxa weeye lagu soo daro qaacidada markaas caamka rasuulka kaleey salaatu wasalaam kullu bid'atin dalala ay ku dabaqmis marka qofku waxa weeye markuu cilmi kasta xeerarkiisa iyo qawaacidiisa barto taas qofkii waxa weeye malaka iyo awood ayay siinaysaa inuu cilmiga markaas macrifo qoto dheer u yeesho laakiin haddaad masale gaara si gaara aad og tahay dee masaa'il kaloo badan oo iyana aanad ogeyn ayaa markaas iman kara haddaad garanayso al masalo kale qofka garanaya qaama arajulu qaamana inay ficil maanta tahay arajulna faacil marfuuc iyo qofka garanaya alfaacilu marfuucu faacil kasta inuu marfuuc yahay dee isku mid maaha waayo alfaacilu marfuucu waa qaacidatu naxwiya faacil kasta oo waxa weeye markaas ficilka yani loo tiiriyo waxaad odhanaysaa alfaacilu marfuucu oo faacilkuna marfuuc yahay aad ka garanaysa halka qofka haddii lagu idhaa qaama rajulu waa faacil faacilu marfuuc arrajuladaas kaasoo qura dee u haysanayo laakiin in tusaale kaloo faacilu ku jira haddii la keeno hadduuna alfaacilu marfuucun qaacido inay tuula garanahayn dee ma garan karo marka taa waxaan uga soconnaa waa il huwa cilmu biqawaacidi cilmigan mustalaxu waa cilm xeerarihii qawaacidi xeerarka iyo qawaaciddaas maxay ka warramayaan ilaa hadda maynan si gaara u soocin cilmiga mustalaxa إلى العلم كسحرية قواعد لي وحلا يعرف بها حيران كاي قواعدها وحلا كبرتها وأي كبرية أحوال الراوي أحواش قف وحسورني والمروي يا حديث كالسورني أحواشيس أحواش قف وحسورني هذا الكشيري يا أحواش هذا الكالسورني اللي فهانتيس الراوي waxa la oranaya waa waa soo tabiye ka dhigata waa soo wari waa qofka hadalka soo gudbinaya ee soo warinaya cid kale ka sheegaya almarwiy waxa la oranaya waa xadiiska la soo wariyo lafaantiisa waa arraawi waa ismu faa'il waa kii wax soo warinaya almarwiy waa ismu mafcuul waa kii la soo wariyo lafaantiisa marka cilmigan xeerarka xeerarkiisa iyo qawaacidiisu maxay ku barayaan axwaasha iyo tilmaanta amba sifaadku leeyahay qofku wax soo warinaya ee hadalku soo gudbinaya iyo hadalkuna soo gudbiya lafahantiisa axwaashaas xaggeebay ku saabsan yihiin oo laga eegaya min naaxiyati alqabuuli xagga aqbalitaanka waraddi iyo xagga radinta iyo aqbalitaan la-aanta marka la fiiriyo xadiis kasta amba khabar kasta oo la soo wariyey cidda soo warinaysa iyo xadiiska la soo warinayo qawaacidda mustalaxu waxay kaa tacriifinayaan oo ay kaa barayaan xagga inuu yahay wax la aqbalayo oo hadal run ah oo dhab ah inuu yahay oo haabit oo sugan iyo inuu yahay mid xukunka le arraddi o oon la aqbalahayn oo hayru haabita oo aan sugnayn هو علم بقواعد وعلم قواعد حير له يعرف بها وحيرك قواعد لا برتا أحوال الراوي والمروي وح علماء قال كده كعبر عن أحوال السند والمتن أحواش السند هي متن وهي حديث كان سو ورني وحو ككوبي لبا قيب قيبات دكن سو كلا ورني فلان عن فلان عن فلان هبل بايري انه هبل سدا كوري انه هبل سدا كوري الا هلك هذا كو دمانay sida saalay dadka wax soo kala warwarinaya ayaa sanadka la oranaya baysnaad matrigan waxa la oranaya hadalkan la soo wariyo lafaantiis marka waa raawigi waxa uu dhigma as-sanad oo dadkan xadiiska soo kala warinaya al-marwi xadiiska la soo warinaya waxa uu dhigma al-matn labadaba markaas way nooyman doona taariifka sanadkii matrigu laakiin halka ahwaalu raawi wal marwi hadaa tira ahwaalu sanad wal matni waa lamid oo waxa weeye axwaasha dadka wax soo warinaya iyo axwaasha xadiiskan la soo warinayo la fahantiisa min naaxiyati alqabuuli waradd dhinaca laga fiirinayaana waa maxay ee qawaaciddan iyo xeerarkan ay ka warramayaan qofka wax soo warinaya iyo hadalka la soo warinayo xagga in la aqbalaayo iyo inaan la aqbalin sidaa awgeed halkaa markii waxaad ka baranaysaa in cilmigan uu yahay cilmi ku baraya yacni ku siire ku siinaya xeerariya qawaacid xeerarka ay qawaacidaasna waxay ku kala barayaan sidii khabarka la soo warinayo aad axwaashiisa markaas u fiirin lahayd dabeetana aad ugu kala qaybin lahayd mid maqbuula oo la aqbalayo oo saabit oo sugan iyo mid hayru maqbuul oo la aqbalahay oon sax ahayn waxau yidhi mawduucuhu waxa uu ka warramaya cilmiga mawduucuhu waa maxay waa wuxuu ku saabsan yahay cilmi kastaaba waxbuu ka warramaya cilmi kastaaba waxbuu ka warramaya waxba waxa uu baarayo cilmigan markaas wuxuu ka warramaya ee uu ku saabsan waa maxay waxa weeye as-sanad wal matn wa sanadka iyo matniga أنبا الراوي والمروي راوجة يا المروي السند waa maxay waa dadka wax soo kala warinayay almatn waa maxay waa hadalka la sheegayo amba hadalka rasuulka ha noqdo rasuulkii baa sidaa yidhi ha la yidhaaho hadalka saxaabi ha noqdo saxaabigii baa sidaa yidhi hadal taabici ha noqdo hadalka la soo warinayo lafahantiisa matn loo odhanay dadkan hadalka soo kala warinayeen maxaa la odhanayaa sanad الراوي وكي هذا الكسور لي المروي رابحي وحديث كل سور لي فانتيس مركا موضوع علم كانوا كسابسية مصطلح وكشاكيري وحوى يددك وحسور لي iyo hadalka la soo warinayo lafahantiis waa sanadkii marka isagu markaas de ka warrami maayo xadiiska sida wax looga qaadanayo ka warrami maayo وفقه أحاديث وحوي مركز كور هاي معي حديث وح لقى قادر يروح دونه هنو أحاديث لفهان تيدي رسولك اللي جسوا وريه ورورين تيدا يبرشة تيدا سو كور هاي معي واحد كبرنا يسوى كليا حيرك هاي قواعد كصاب سن قفك وحسوا ورني تلمان تولي هاي يا هذا الكل صورني الفاتيس سنة كي مقصد فائدته فائدة علم الولي يعني برشد علم أنا برنا محانو كفائدين قف كل وين وسويدي وح كسوه قبرين أما علم كسوه برنا فائدة الولي أما بهدف كي وجدد هو لقنا هدو فائدة لي واتكسيس عليسا هدو شيء بلا فائدة هاي دوان اسكديس فائدته مركا علم كان برشديس فائدة لقى قارة يا محي تهوي فائدته تمييز المقبول من المردود من الأخبار غايديسو أما مراهيسو أما فايدتيسو حوي إن لكلا صوعو أو لكلا سارو كمقبول كا سوغا لغا سارو كمردود كا سوغني أخبار كمث يعني أحاديث اللي سو ورناي أما أخبارك أي علم برشديسا wuxuu kuu suurto gelinayaa inaad kala saarto ka maqbuulka ah ee sugan ood ka socdo ka marduudkaa sugna taasina de waa faa'iido weyn waayo waxyaabaha cilmigan mustalaxa xeerarkan ay ku barayaan kala saaritaankooda iyo kala shaadhayntooda waxaa kow ka axaadiista rasuulka sala allahu calayh wasalam laga soo warinayo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam de waxaad garanaysaa sunnadu waa qayb waxay markaas ka mida waxyi waana masirka labaad ee min masaadir tashriic شريعه الاسلام ككدل لسنت كو عمل فليتان كاحاديث رسولك عليه الصلاه والسلام لو عمل فلاي يقفك waxa weeye markaas uu fulinayo waxay u baahan tahay inuu qofku ogaado hadalka rasuulka عليه الصلاه والسلام laga soo wariyay ma sugan yahay oo rasuulka عليه الصلاه والسلام ka sugan yahay mise kama sugan intaanad ku amal falay halka quraanka marka qofku ku amal falayo wuxuu baahan inuu garto wajhu dalaal aad quraanka waxaana doonaysaa inaad u daliishato markaa qaab saxan kuu tusaysa ilaan qur-aanku waa shay qadcu mutawaatir oon isagu sugnaanshihiisa la eegi oo qarn can qarn amba jiilan can jiila iska soo warinaya sidaa uu inagu soo gaadhay laakiin xadiiska markaad doonaysa inaad ku camal fasho waa inaad hubsato marka ugu horeysa hadalkan rasuulka laga soo wariyey sala allahu calayhi wasalam hadal ma yahay rasuulka ka sugan mise ma ah waayo waxaa maxaan ku dhahay iska dhaaf qofka si khalada dad waxay markaas si khalad wax isku moosiyo deetana rasuulka ee wax way sanad gal ay kaga soo wariyay ee waqtiyada qaar kood waxa soo baxayba dad si u kas ah rasuulka uga been sheegay been cad rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee waxa la ka sheegay oo islaamku waxa ay markaas ku dulinayo ku baabiinayo qaar kood ba lizantaq loo salbi oo arrinka awgeed loo dildil oo markii la dildilayay yiri intaas oo kun oo xadiis oo been aan ku dhex faafinay xadaga qaadi doonta dabeetana aymadii waxay markaas ku dhaaheen taciish laha aljahabida culimada jahabidada ee rugcadaaga ee xadiiska u noolaanay oo kala shaandheynaya ama kala hufay sidii bayna noqoto oo xadiis been ah oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam laga been abuuray oo waxay markaas dabeetana xadiis rasuulka ku dhex qaldamay oo culimadu waxay markaas ayna cadayn amba sidii loo garin markaas inay sheegin ma jiraan بل حديث بينت رسولك صلى الله عليه وسلم لقى بينه وطي كتب وأول بعلمة كبر ومركا وحوية كو عضيرية haddaba xadiiska ku camal falitaankiisu mar haddii ay u baahanta intaanad ku camal falin inaad ogaato inuu sugan yahay iyo inuuna sugnayn waxaad doonta xadiiska usoo qaado amba waxay markaas tafsiirka usoo qaado amba waxaad usoo qaadataa waxa weeye masale fiqhiya amba usoo qaado masale caqiida amba shay kale usoo qaado waa inaad ogaato in hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugan maxaa taa lagu ogaanaya waxa lagu ogaanaya waxay markaas waa cilmigan barashada la baranayo cilmiga mustalax kan baa ku kala baraya oo qawaaciddan iyo xeerarka markaad qaadato wuxuu qofku markaas awood u yeelanaya oo ku kala shaandhayn karo waxa weeye hadalkaa la soo wariyey isagoo eegaya dadka la soo soo warinaya ee kala qaadanaya arrimaha looga baahanya markaas fiirinaya ee waxa weeye dabeetana waxa uga soo baxaya mid maqbuula iyo mid marjuuda uga baxay markaa faai- faa'iidatu waa maxay tamyiizu lmaqbuul in laga sooco ka maqbuulka ah ee la aqbalayo min almarduud kan la celinaya markaas aan la aqbalahayn oo min alakhbaar akhbaarta iyo axaadiis kamid waa taa faa'iidada ugu weyn ee cilmiga mustalaxa laga gaadho axaadi- xataa waxaa lagu kala garanaya hadallada dadku ay kuu sheegayaan iska dhaaf marka laga yimaado axaadiista rasuulka aqwaasha saxaabada aqwaasha taabiciinta marka taa laga yimaado inaad ku kala garanayso ood maqbuulka iyo marduudka ugu kala saari karto akhbaarta xataa dadku ay sheegayaana kale wararkan kale lafahaantooda ayuu miisaan u yahay oo waa cilmu miisaan alakhbaar sida culimada qaarkood ku magacaabeen cilmiga lagu miisaamo akhbaarta iyo wararka weyn oo qofka xeerarka iyo qawaacidda waxay baranayaan hadalka runta iyo hadalka beenta inuu kala saaro qofka wax laga qaadan karo iyo qofkaan markaas waxba laga qaadan karo isagoo qawaacidda iyo cilmiga xeerarkan yani ku dabaqayo ku fulinaya marka faa'idatu tamyiiz almaqbuul min almarduud min alakhbaar idan waa faa'idatun cadiima waa faa'ido weyn oo markaas dee u baahan cilmigan in waxa weeye qofku uu barto oo ugu dadaalo waadicuhu waa ciddii dejisay cilmigan ciddii ugu horreysay dejisay ee wax ka qortay awalu man allafa fiih ciddii ugu horreysay ka qortay taaliifan ka qoritaan mustaqilan madax bannaan هو القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام هرمزي رام هرمز وهي لونسبي بلد وحي مركز الرام هرمزي المتوفى سنة 360 للهجرة صدح بقول يلحن كي هجرية ألف كتابه وحقر كتاب في سليلة المحدث الفاصل بين الراوي والواعي كتاب كاسوح المحدث الفاصل بين الراوي والواعي marka sheekhaas waxa culimadu ay ku tilmaameen inuu yahay sheekhii ugu horeeyay ee si mustaqil ah oo madax bannaan cilmigan mustalax uga qoray awal man allafa fiih ciddii ugu horreysay ka qortay taaliifan ka qoritaan mustaqilan madax bannaan madax bannaan macnaheed waa maxay isagoo cilmigii gaar ah oo culumtii kale gooni uga socon wey isagoo madax bannaan oo culumtii kale ka dhex qasan oo afan sidiisa u taagan هو القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 360 للهجرة يعني وقرن في القرن الواحد مركز الرابع للهجرة مقع كتاب كيسنا محي ألف كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي kitaabkaas u qoray magaca ee sheekhan waxa lagu tilmaamay marka cid ugu horeysan cilmiga mustalax wax ka qoro taa macnaheedu ma aha in la leeyahay waa sheekhu ugu horeeya cilmiga mustalax ka hada waayo waxaa la hayaa culimo ka horeeyey sheekhan oo cilmigan markaas ka hadla oo xeerarkiisa iyo waxay markaas qawaaciddiisa sheegay وكمد يوحي مركز الإمام وحوي أحمد بن حنبل يا كمد الإمام وحوي البخاري الإمام علي المديني الإمام مسلم الحجاج وحكمد الإمام الشافعي الإمام الشافعي وكمد علماء قال كل يعني سجل وجهري يعني عندي جهري سمك علم المصطلح وحوي يحكوا روح علماء قال الإمام الشافعي وحكمد الإمام الترمذي laakiin qoritaankan markaas sheekhan wax ka qoray waxaa lagu qayday inuu yahay taaliif mustaqil oo madax banaan yacni kitaab cilmigan si gaara funuuntiisa iyo istilaaxaadkiisa uga warramaya waa sheekhii waxay markaas u gaariyeen oo culimmadaas way ka hadleen culimmada ka horreeyey way ka hadleen qaarkoodna markaas kutub si gaara u qorayn baa jiro waxyaaba mustalaxa markaas ku saabsan ay kaga hadleen laakiin ma aha taaliif waxa weeye markaas mustaqira oo madax bannaan oo waxa weeye markaas cilmigaa loo qoro bal badankood waxay waxay u badan yihiin qaar markaas musalaxii ka hadlay laakiin axaadiisa ku dhex jira ka hadalkaa mustalax ay ka hadleen sida muslim kitaabka saxiix muslimka muqadimada hore cilmiga mustalax ay ka warramaysa alimaam tirmidi kitaabkiisa sunan aakhirka cilal مصطلح قيب وحكم ذو كورمية الإمام الشافعي كتاب كيس الرسالة مصطلح قرأ كورمية ماي وسوء الفقه أي أبو بضن أبو كورمية أه مركز ماها يعني سد على علم مصطلح حكومي ولو هكهرنا المصطلح والشيخ وحي مركز وقوري لكن مركز نقطه قاري يرتاب سد على علم وقوري الشيخ نروح نغني كيو قوري أبو كيو قوري أي مركز نقرأ كتاب خان قراء المحدث الفاصل بين الراوي والواحد وحلو وألف فيه علماء آخرون وحو حكا قراء علماء كان علماء كان أي وحكا قراء علم كان كالحاكم والخطيب فمن بعده سيدا شيخ الحاكم يا الخطيب فمن بعدهم يعد كدميس الحاكم وحر أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم وحوي أبو عبد الله كن يدي سوى أبو عبد الله مرعي سوى محمد محمد ها ابن عبد الله مين ابن البيع أيعاكي ابن البيع صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين كتاب حديثه أو عامة أي ليه أو مراجع ده السنة ده هي حديثة كم ده ولا لا المستدرك على الصحيحين كتاب معروف نوعان المستدرك على الصحيحين مركز الشيخ الحاكم وحو قرأ كتاب مصطلح كهور أحلى إلى معرفة علوم الحديث كتاب قال الحاكم حلى إلى مصطلح وكقرأ معرفة علوم الحديث بقى. معرفة علوم الحديث وأنا كتاب عظيم جدا كتاب أدوي وين والخطيب خطيب اسمه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي ابن ثابت أبو بكر أحمد بن علي ابن ثابت الشيخ مركز تاريخ بغداد وحوى يقول تاريخ بغداد عد كستو بغداد قشبه يو كتاب كيقول ترجمه وأنا كتاب عظيم جدا شيخنا الخديب البغدادي علم ومصطلح كتب ضمه كفر إلا مركز علماء إلهي فن مجرى فنون تعلم كمدة إلا كتاب بقاري فن ما يعني موضوع كسوء علم كمدة سوء كتاب بقاري لي سوء بكر بن نقض الشيخ الإلهي كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على وحي مركز على خديب في كتبه وبهذا المعنى يعني وحلو قف كستوب قرصور سمية وحو قرية محدثين بعد الخديب كذبين إنيهين عالة عليها بعيال على كتبه كتبتي سنة عسكدة ووحي مركز يقول نغضا وايو والشيخ الخديب البغدادي والشيخ علمي كقوريتان كيسو كتبه cid cilmiga qoritaankiisa markaas kutubta kala mid majiro ila leeyahay mawduuc kastaba oo cilmiga kamidaba wax kitaab ku qoro uu gaari marka culimadii ka dambeeyay kutubta sheekhu qoray ayay wax weey markaas ka faa'iideysteen oo cunto u ahayd oo markaas ay cuska ay cuska aad ayuu markaas ugu khidmeeyay oo ugu shaqeeyay cilmiga markaas mustalax ee xadiiska إمام مركز محدثة أيها ووحي مركز سنية رحمة الله على الجميع فمن بعدهم يعد كدبيس فمن بعدهم يعد كدبيس يعني عد كرو علماء كرو بضان كدبيس يجر مركز علم غير مصطلح حتى كتب بضان بالعلماء كو قرآن كتب واوين هديتها كتب دحدحات هديتها كتب مختصرات كو قوابل هديتها كتب فربضان بالعلماء الفرق بين الحديث ومصطلح الحديث فرق الأرح هي حديثك يا مصطلح الحديث الفرق بين الحديث ومصطلح الحديث وحوي وحو كلا دحيه حديث يا مصطلح الحديث والله شيء oo marka aba laba cilmi isku dhow oo magacooduna markaas taa isku dhow yahay dadana laga yaabo qofku inuu isku khaldo waana muhiim qofku inuu kala saaro xadiis iyo mustalax xadiis ee mustalax xadiis waa cilmiga aanu baranay isagu wuxuu ka waranay xeerarkii qawaacidi axaadiista lagu kala saaray ka maqbuulka iyo ka marduudka laakiin xadiis dawa xadiis rasuulka sallallahu alayhi wasallam وهذا رسولك عليه الصلاة والسلام لو يسوي قولي أقواشي سيحاشي تقريات كاسا حديث الأرني كتب تروح على كتب الحديث لكن علم مصطلح الحديث يسوي ده حديث رسولك كور هم ماي لكن يسوي محو كور هم حيركي أدو حوي كوك على صار لهاي حديث ده رسولك اللي يسوري تصحراء يتعان هاي مركا كتبت مصطلح الحديث كحديث قالوا هذه ماي لكن حديث مركا ايه كتبت حديث تلاقيه انواعه كلا دوون 40 كه نقو رياض الصالحين كه نقو بلوغ المرام كه نقو صحيح البخاري صحيح مسلم وكتبت حديثه قال ورن كتبت مصطلح احاديث ما سو قادتا تي waxay markaas amba tusaalay qaacidadii waxay markaas lagu dabaqayo oo loo tusaaleynayo amba cadeynta la cadeynayo midna kale xadiiskaas inuu yahay xadiis maqbuula iyo markaas inuu ahayn oo darajadiisa la sheegayo laakiin axaadiista waxa looga noqonayaa kutubta حديثة رسولك عليه الصلاة والسلام يسلا سوكلا دي أقواش الصحابية تابعين تعلمني كتبعي وحانا لك لنا علم الحديث الدراية وعلم الحديث الرواية علم الحديث الدراية وعلم المصطلح لك إيه قواعدني حيرتك لك لو كلا صار حديث لو كلا شاندين علم الحديث الرواية نوحا لنا علم لغو برنا يوحياها مرويات كده سوري كعلم الحديث الرواية تبع أيالا علم الحديث روايته وعلم الله يلانيو مرويات في أحاديث السوري علم الحديث دراية نوع محي وعلم الله برنا حيرك قواعد يعني حديث لو كلا شاندينا بالكواساس كل دوي الفرق بين الحديث ومصطلح الحديث مصطلح الحديث هو العلم المشتمل وعلم كوبصدي للقواعد حيره التي قواعدها يتوصل لبقاريه بواسطتها ودديدة إلى تمييز الصحيح كسوعتان كحديث كالصحيح اللي بسوعيه من السقيم كضعيف كا ومن الحديث حديث كمد يساقوا مصطلح الحديث وامحي وعلم حيرري قواعد كوبصد حيرك هي قواعدها واسطة دودة أما مريتان كل واحد كقاريسة إن الحديث دي كالصعودة كي مقبول كا يكي مدود أما كي صحيحها يكي ضعيف كا مصطلح الحديث هو العلم وعلمي المستمل كوفصدي للقواعد حيربو كوفصدي التي حيركاسو يتوصل لغو غاريو بواسطته وددين الى تمييز الصحيح صحيح كسوعيتانكيس من السقيم لغا سوعيه كضعيف اصل كالسقيم كحلها يعني وا قف حنوسني فقال اني سقيم لكن السقيم كحل لغا سودا وا ضعيف حديث السقيم كوا كضعيف الى تمييز الصحيح صحيح كسوعيتانكيس من السقيم كضعيف كوا من الحديث كمان marka mustalxu sawa cilmiga xeerarkii qawaacidan maxay ku kala baraya xeerarka qawaacidaas in lagu kala sooco xadiiska ka daciifka ka saxiixa ka daciifka laga soo amba maqbuulka laga soo ka marduudka wa ama alhadiis hadiiska miya فهو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ورسولك هذا الذيس وأفعاله وحيابه سمية رسولك عليه الصلاة والسلام وتقريراته وحيابه رسولك عليه الصلاة والسلام وقرأه وقال هذا لقوا أكسمي وننكرنه هالك مركز حديثك رسولك يعني waxa ka dhiganta taa sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadiiska rasuulka waa wixii rasuulka laga soo wariyay hadaladii rasuulka laga soo wariyay arolay hadiisi rasuulka ba hadiis loon maxay noqon karaa aqwaash ay noqon karaa aqwaal hadaladii rasuulka wuxuu hadiisku noqon karaa afcaal waxyaabay rasuulku sameeyay wuxuu noqon karaa taqriiraat waxyaabay rasuulka alayhi salaatu inta lagu agsameeyay oona inkirin raali ka noqon ay ku tusay markaas waxa uu galiyay rasuulka kaasa loonay hadiis كتبتك وبسطنا محل ورنيا كتب الحديث بقى ورنا أما كتب الحديث أي ورنا مركا مصطلح الحديث حرير ككد حيوان محي ده مصطلح الحديث بقى ليلي حديث كيف يسوقوا خدميني وأديني xadiiskuna waa gaayadu waa hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam lafahantiisa مصطلح الحديث بل إلع كلا هدي لقى فيريا مصطلح الحديث من علوم الوصايا سبوا حكم دي علوم وصايش وهو يخدم للحديث النبوي وحنو خدمينيا حديث رسولك صلى الله عليه وسلم وأما الحديث حديث كم إياه فمن علوم الغاية وعلوم تغاية بمقصد سيد لو قصي التي يسعى تاسو سعي إلى معرفتها برشدها كل مسلم قف كستو مسلمة ويتأسى كدينيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبع راعيا سنته سنة رسول دينع كلا هدين لإسبربر رقو حديث كي مصطلح الحديث حديث مصطلح الحديث وحن غني من علوم الوصايا حديث كنا وحن غني من علوم الغاية العلوم توحى الله كلا غيبية علوم الوصايا بعلوم الآلة هي علوم الغاية وحي مركز علوم المقاصد علوم الوصائل وحا ليلها بعلم الآلة وعلم سيدي سيساق أنه مقصدها هي لكن علم كرائي أخد ميني أو كوكال ميني وبرشدي سلقو قاري ومثلا هدي مكالفيريو علم وحا يصول الفقه برشد لبره ما إساق الشيء سيسي لقو قصدها هي laakiin wuxuu ku barayaa sidii awood aad ugu yeeran lahayd inaad waxa markaas aayaadka iyo xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam aad u dilishan karto aad wax kala soo bixi karto qawaacid istidlaal iyo dilishiga aayaadka xadiiska loo dilishay cilmiga usul fiqh ku baray hadii la yiraahdo markaas cilmu waxa weeye usul tafsiir wuxuu ku barayaa cilmiga markaas qofkii qaabku qofku u baran lahaa yaani sidoo u garan lahaa macnaha markaas tafsiirka iyo aayadka haddii la cilmu waxa weeye at-tajwid taa wuxuu ku barayaa qaabkii aad u akhriyo ahayd qiraa'ada saxa quraanka kariimka cilmu nahw haddii la yiraahdo wuxuu ku barayaa qaabkii markaas hadal saxa aad u qori leedahay abaad uga hadlo marka cilmiga cilmi kale uu khidmeynayo shaqeynaya loo leeyahay cilmu al aba cilmu al-wasiya aw al-wasaya cilmiga sidiisa loo baranayo ee loogu qasdayo waxa loo leeyahay cilmu al-ghaya بعلوم المقاصد marka cilmu al-ghaya ma ulum waxa kamida tafsiirka waxa kamida waxa hadiiska waxa kamida fiqiga waxa kamida aqeedada inta soo min ulum al-maqasid fiqiga tafsiirka aqeedada waxa markaas hadiis inta ulumta u khidmeynaysa u shaqeynaysa waxa loo ulum al-wasaay marka marka halka laga fiiriyo da isku mid maaha cilmu al-wasila iyo cilmu al-ghaya midna midna waa sidiisii loo baranay midna kan buu wasiilada ku gaarsiinay cilmiga wasiilada qofku wuxuu ka baranayaa inta markaas uu uga baahan yahay uga khidmeynaysa gaayada uu doonayo inuu gaaro waa cilmiga uu ku baranayo waxba waxaad ka baranaysa inta waxa weeye carabka ka saxaysa ee waxa weeye si saxa aad uga hadli karto carabidii ambaba waxa weeye aad ugu qori karto amba aad markaas u akhri karto waana in qaayada uu khidmeeyo wasiilada oo aad ku barato sidaad markaas waxa loo dajiyay u shaqeynay aad ugu ugu shaqeysiinay laakiin haddii qofku wasiilada oo qura ku dadaalo oo gaayadii uu u khidmaysiin uu nagu uga shaqeysiin ambaba waqtiga wasiilada uu ku bixiyay uu noqdo waqti ka badan kii cilmiga gaayada uu ku bixiyay wuxuu noqonayaa qof markaas de culumtina aan kala fahmin waqtigiisina markaas wax way dayac sidaa ogeed musalaf alhadiis wuxuu waa min ulum alwasail isagu culumtu wasaayishu kamid yahay محو وسيلوي وهو يخدم وحو خدمينيا للحديث النبوي حديث رسولك يسوي خدميني حق هو خدمينيا نوع محي وحق كلا سارتان كتب كمقبول كايا يك مردود واما الحديث حديث كميا فمن علوم الغايه وحو كمدي علوم تغايده السيده لوغو خسي التي قاسو يسعى وسعيه الى معرفتها قرشديده كل مسلم قف كسو مسلم يتعسى بمعنى يقتدي كدينيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبع راعيا سنته سنه الرسول فمصطلح الحديث مصطلح الحديث مع الحديث ما كحديث كلا بربر ريده لو يغو وكان نحو سيد نحوي يعني بالنسبه مرك الله يغو للنطق العربي وهذا العربي لو هذا والكتابه العربيه يقري تاج عربي للقران فكما أن النحو سيدنا نحوه يخدم وخدمه للعربية اللغة العربية ويمنع وجود صاحبه قفك نحوها قرنه من الخضر إنه كقفه في الكلام هذا يعني والكتابة يدي قريتاك فكذلك سيدنا سوكله مصطلح الحديث مصطلح الحديث يخدم وحوشك يوخدميا للحديث حديث وخدميني ويعرف وحبريا صاحبه صاحب كسو حكبريا الصحيحة حديثك الصحيحة من الضعيف أيو كبريا marka marka la barbar dhigo naxwaha iyo musalax naxwuhu wuxuu khidmeynayaa luqadda carabiga qofkan wuxuu baray marka naxwaha barato inaad khaladka iska ilaaliso nutqigii carabiga aad ku hadlaysay iyo qoritaanka aad qoraysay musalax alxadiisna wuxuu khidmeynayaa xadiis oo wuxuu ugu khidmeynayaa inaad ku barato sidaad u kala saari lahayd awood u yeelato xadiiska saxiixa iyo ka daciifka فمصطلح الحديث مع الحديث مرك الله يقول وكان نحو سن نحوه هي بالنسبة مرك الله يقول للنطق العربي طوق عربي والكتابة العربية يقراك عربي فكما أن النحو سيد النحو يخدمه مخدمة العربية اللغة العربية ويمنع وجود صاحبه وصاحبك من الخض إنه كوقف في الكلام هذا فكذلك السيدة سكروي مصطلح الحديث يخدم وخدمة للحديث وخدمة ويعرف وحبر صاحبه وصاحبك الصحيح وكبرية من الضعيف كضعيف marka naxwaha miyaa looga maarmaya ku hadalka carabiga lagu hadlayo iyo qoritaankeeda waa maya soo maaha mustalaxa xadiiskana markaas xadiiska looga maarmi maayo xagga kala saaritaanka ka maqbuulka iyo ka murduudka la kala saaro gaar ahaantii qofku markaas hadduu doonayo inuu noqdo qof isagu melag ahliyadee u leh iyo awood iyo karti iyo isagu sidiisa yacni u kala ogaan karo hadala xadiistaa la soo wariyey ka saxda iyo kaan ahayn waxay keenaysaa markaas inuu cilmiga barto haddii kale markaas waxay noqonaysaa inuu qofku cid cilmi iyo macrifiyo aqoon cilmulxadiiska u leh oo aimada waxay markaas xadiiska ka mid ah waa inuu markaas xadiis kasta oo ka soo hormariya dee weydiiyo haddii kale laakiin shay uuna garanayo inuu rasuulka ka sugan yahayna haddii waxay markaas uu yidhaha inuu ku camal falo amba waxay markaas uu deliishado taas waxay keenaysaa in markaas halis uu ku dhaw oo soo guda gala hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam man kadaba calayhi mutacammidan falyatabawa maqcadahu min annar wuxuuna noqonayaa markaas qofka xaadibuleyl kii alimaamu shaafici sheegay xaadibuleylka wuxuu waa qofka habeenkii markaasa xaabaysanay habeenkii qofka xaabaysan waxaa laga yaabaa inuu isaga qori soo qaado abaysada soo qaado ya waxaa laga yaabaa isagoo maxaa ku dhahay qofka duuna saa dadaali oo taxarigaa war waxay markaas sameyn amba macrifo isagoo aqoona uu leeyahay noqoto sheegi baari karo kutubta aimada xadiis ku kii karo amba ha noqoto markaas cid macrifi aqoon u leeyahay inuu weydiyo uga dambeeyo hadii kale wuxuu noqonayaa markaas qofku khadar caliim ayuu ku dhacaya wuxuu ku dhow waxay markaas inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka beero oo waxa rasuulku hore markaa weerar rasuulkiisa siday waxyaabo beera laga yaabo markaas inuu ku caawin falo oo isagu cibaado ku bineeyo ee sida awgeed ahmiyadda markaas cilmi xadiisku leeyahay waxa markaas halkaas ay nooga soo baxaysa masalada kale waxay markaas ee way ku saabsan tahay soo socota laakiin taa waxaan ku dhiganaa farqiga u kala dhaxeeya xadiiska iyo mustalah alxadiis xadiiska markaad eegayso kutubta xadiiska ka eegayso laakiin mustalah alxadiis maxaad ka eegayso qaal qawaacid almu'arrifa bihal raawi marwad ka eegayso qawaacida ku kala baraysa xaaladda qofka soo warinaya wax iyo xadiiska la soo warinay min jihati alqabuuli warad xaga aqbaritaanka iyo iyo ridinka أهمية علم الحديث أنت أصلا قدرين أهمية يعليس كولي علم الحديث إن لعلم الحديث أهمية عظمى بالغة علم الحديث كحلي أهمية وي وحلة إن لعلم الحديث كحلي أهمية أهمية عظمى وي بالغة وحلة مركا علم الحديث رواية ودراية هذه علم الحديث رواية الله يلعب دواء وقيب وحي كمد وسنه رسولك صلى الله عليه وسلم وانا مسلكي لبada masaadirta waxay tashriic ahkaam sharciiga laga qaadanay qof waxay markaas muslim oo xadiis rasuulka ka maarmi karaan ma jiro qofka ila quraanka wadan qaadanaya anigu xadiis ma qaadanayaan qof quraanka beeriye ma noqon waayo sunnada rasuulka iyada cadeyn soo fasiraysa quraanka kariimka quraanka ana faraya xadiiska qaadashadiisa ku amal fitaankiisa wama ataakum rasuulun faquduu wama nahaakum anhu fantahu waana kufr iyo gaalnimo inuu qofku yidhaa quraan quraan ayaan ugu qaadanayaa oo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ka tegey beeni quraankii la beeniyey iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa markaasay noqonaysa cilmu alxadiisi diraayata oo cilmiga mustalaxa marka la fiiriyana isna ahmiyad weyn buu leeyahy waayo isaguna waa waddadii aad u gaadhaysay kala soocitaanka maqbuulka iyo marjuudka xadiiska rasuulka laga soo wariyo sidaan sheegaynay qofka xadiis xadiiska daliishanaya muxuu u baahan yahay laba shay baa korkiisa xadiiskan inuu ogaado inuu rasuulka ka sugayay calayhi salaatu wasalaam iyo inuu qaabka xadiiskan masalada uu- inuu sheegayo dalaalada uu hubsado labadaasuu u baahan yahay marka labadaa xagga dalaalada marka la fiiriyo qaabka loo daliishanayo waxaa markaa ku barayo dee laga bartaa cilmiga usuul fiqiga ku saabsan laakiin qaabka xadiiskan inuu sugan yahay lagu gaarayo lagu ogaanayo waa cilmiga musalax barashadiisa mufasirkiina ka maarmi maayo faqih ila aayaadkii axaadiista rasuulka lagu fasiraya iyo aqwaashii saxaabada faqihuna ka maarmi maayo almutakallimu fi alcaqiida caqiidada waxay markaas qofka ka hadlayaa ee waxa weeye ka maarmi maayo في أي باب باب كسو قف كسو كهاد لي مركز أبواب الدين تكملها علم قال مركز مصطلح هو باهن فنك استنا وحي مركز وجود قلي وحي حرير أيو للي مركز أهمية ديس علماء خارقين وحي هو ميزان والأخبار وعلم قال لقو ميزان أخبار كبيرة أخبار تلقو ميزان خبر كسنا ولقو ميزان والله وكلا قرن كرا كمقبول كي كمردود كي bal hadalada culimada wax kamid ayaan akhriyay markaas halkay noogu qoran ee ahamiyada cilmiga xadiiska ilaahay qal al haafid al iraqi wuxuu al haafid al iraqi fa ilm al hadith ilm al hadith khadir wa mid sarhiyo waq'uhu meesha uu yaalo iyo booskiisa ba manziladiisa waa mid sarhiyo khadir waq'uhu waxa ka dhigay waa rafi'un manzilatu wa khadir kanada lughatan af arabahan marka la isticmaalayo waxa loo isticmaalaa rafiicu shaan shayga shaanigiisu sareeyana waa loo isticmaala yani waxa khatarta un looma isticmaalo shayga sareeya waa loo isticmaala ee mansiladiisu shaanigiisu sareeya wadcuhuna waa ay mowqicuhu waa meesha weeyaan marka khadiirun wadcuhu waxa weeye cilmiga xadiiska sheekhu wuxuu leeyahay mansiladiisu way saraysaa iyo derishadiisu kaiirun nafcuhu waxtarkiisuna wuu badan yahay kaiirun nafcuhu waxtarkiisuna wuu badan yahay عليه مدار أكثر الأحكام كركيس أيها أحكام تا بدن كده وريقين عليه يعني حديث كركيس حديث كركيس أيها مدار أكثر الأحكام أحكام تا بدن كده يكون وريقيس مدار ومكان وريقيسان كبوا وريقيسان مركا أحكام تا بدن كده وحيكون وريقيس حديث يكون وريقيس وبه يعرف الحلال والحرام يشيخه إستغى حديث كان لقوك هلا برتا حلاشي حرام waxa xalaashii waxa xaraamta xadiiska ku kala baray marka hadalkiisa wuxuu ku dhacay cilmi hadiis riwaayat cilmi hadiis dirayat wuxuu wali ahlihi istilah la budda lil talib min fahmi wali ahli ahli al hadis waxay leeyihiin istilah arab xibay leeyihiin wa cilmiga mustalah la budda ay lama horaan u tahay lil talib ardiga min fahmi inuu fahmo barto wali ahli al hadis waxay leeyihiin istilah arab xibay لا بد لما هران يطهي للطالب أرضك من فهمه إنه فهمه أو برته وأنا علمك مصطلح انتهى هذا الروح حكوري فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراق الشيخ يقول لي مركا العراقي ألفية دي سواحية مركز يعني كن بيدة ألفية دي ساس أيها شروع بكل ليه لكن شرح قرون دميه مركز شرح عاص ayaa hadalkan uu ku leeyahay ee oo alfiyada sheekhu ku shaxay culimo kale markaas uu shaxay shuruuxda ugu wanaagsan waxa kamid ah sharaxa xaafid sakhawi shaxay fath al-mughith al-ila ee laakiin cidi ugu horeysa sharaxa waxa al-xaafid al-iraq sheekhi nadmiye lafantis ayaa isaga lafantis shaxay marka hadalkan muqadimada sharax ayaad ka fiirin kartaa sharaxaas markaa sheekhu uu bixin magac la ilaa fath al-mughith bal sharh al-alfiyya kutubtiisa ku sheegay sharxu al-alfiyya waxa markaas uu waxa weeye ku caabaxay laakiin oo ku daabacan yahay fatxu almuqiif fatxu almuqiif sida saxdana magaca fatxu almuqiif waxaa leh sharaxa sakaawi alfiyatu alciraaqi ugu saaray ee fatxu almuqiif kale kan markaa waa sharxu alfiya ayuu nuu sheegay amba sharxu tabsir oo tadkira yani sharaxa nadmiga uu sheekhu tahay sidaa ogeed waxa weeye nuskhada waanu ka bedelnay magaca oo halkaa fatxu almuqiis waxaanu sharxu alfiyati alxadiis lilciraaqi tan imika anugu aan hayo labada tasawaabkeedu uu badan yahay aniga waxa halkan ugu yaal fatxul muqiif sharx alfiyat alhadis al-iraq marka waa magaca caanka ku taagaas fatxul muqiif kaas laakiin magac xaqiiqi oo sheekhu uu bixiyo ma marka nusxada kale waxa ku taal in sharxu alfiyat alhadis al-iraq soo saas kuma taal markaas sidaasaa sax fatxu lmuqiis wuxuu dhab ahaan noqonaya sharaxa waxa weeye sakhaawi uu sha- saaray alfiyat alciraaq kaasaa fatxu lmuqiis ka dhigay laakiin magacan uu aad buu faafo waa lagu daabacay kitaabka fatxu lmuqiis uu sharaxa lafahantiisu ku daabacay kan ciraaqi lafahantiisu waxa weeye in qaar badan oo ka mida daabacaadka waxay ku daabacayaan fatxu lmuqiis qaarkood markaa sharxu alfiyat alxadiis sharxu tabsir watadkira ayay ayay ku daabacayaan magaca dhabta waa fatxu lmuqiis waa sharxa saxaawi saan tilmaam wa qaala adiibi wuxuu yihi sheekha adiibi la yidhaha wa qaala adiibi waxaa idiin qoran nusqadaa kale addabiibi marka waa tasxiif waxa weeye wa qaala addiibi wey wuxuu yihi wa qaala adiibi wuxu uhi sheekha adiibi alcilmu bixadiidi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam in cilmi loo yeesho xadiiska rasuulka wa riwaayatihi iyo soo warintiisu من أشرف العلوم علوم تتوقع شرف بدوي وأفضلها يقفل لقوي وحلاه هنا علم الله يشي حديثك رسولك يسوى ورينتيس ومن أشرف العلوم علوم تتوقع شرف بدوي وأفضلها يقفل لقوي لأنه بحي لي علمك حديثك ثاني أدلة علوم الإسلام علوم الإسلام كأدلة ذلك كلبات وي وحلاه حديثك xadiiska rasuulka in cilmi loo yeesho iyo soo warintiisu culumta toogu sharaf badan ugu fadli weyn maxaa yeelay xadiiska rasuulku waxa weeye culumta islaamka adiladeeda ka labaad weyn li'annahu xadiisku thani adilatu culum islam culumta islaamka adiladeeda keeda labaad weyn oo ka koowaad waa maxay waa quraan ka labaadna waa xadiiska rasuulka wa maaddatu cilmi usul waa cilmiga usuulka shayga markaas maadada u ah ee ka soo jeedo amba ay cuskanayso maaddatu shay shayga maaddatu shay marka la yidhaha waa shaygu meeshuu ka soo jeedo ee aasaaska waxay markaas u ah maa minhu shay ayaa la yidhaha maadda marka waa maaddatu cilmi lusuul usuulkan hal- halkan waxaa laga socda cilmi lictiqaad cilmiga waxay markaas ictiqaadka iyo uga socda marka wuxuu leeyahay cilmiga ictiqaadka iyo caqiidada waxaa maaddo u ah oo ay ka soo jeedaan cilmiga barasho xadiiska rasuulka sala allahu alayh wasalam waayo caqiidada saxda ee maxay ku dul salaysan tahay dee xadiiska saxiixa rasuulka sala allahu alayh wasalam ka sugnaa walaxkaam yani maadada axkaamta weeye axkaamtana axkaamta fiqiga ayuu uga socdaa walaxkaam wuxuu ka socdaa axkaamta waxay markaas fiqiga hadalka wuxuu ku yidhi الخلاصة في علم الحديث وكتاب مركز سنة خلاصة مختصرة ووحي مركز وناكسن هذا كان مركز هذا الكلام اسمه وناكسن بقى كسيد دميسي ووحي مركز وناكسن لأن السنة هلقا قدر سوق قورين لهين لكن وحي مركز انت من سوق قورين انتو قوري سمر سوقات لكن هذا الكلام اسمه أهمية حديث كورما يؤاد سنة وناكسن أي انت كسيد دمية سيدو وكار كورو قفك كتابك خلاصة في علم الحديث في معرفتي وحي مركز الحديث كتابك في ريس حتى لبيه صدم ما أنت هلك سنوجي شو والله سبحانه وتعالى على التوفيق بارك الله فيك